Deegaan Kurnuus leh oo sodon iyo afar kiilomitir u jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana dhaca galbeedka Kismaayo ayaa waxaa ku nool dad isugu jira xoolo dhaqato, barakacayaal ah, iyo kuwo deegaan ah oo wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Dadka deegaanka ayaa ah kuwa saameyn ballaaran kala kulmay abaarta ka jirta qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Baahiyaha dadka deegaanka Kurnuusle ay wajahayaan ayaana waxaa ka mid ah biyo la'aan, cunto yari, adeeg caafimaad oo aan jirin, iyo kuwo kale oo badan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay markaasi qabaan, iyagoona dadka Soomaaliyeed iyo dowladda ka codsaday in gargaar lala soo gaaro.
annaga markaan nahay reer koronusle waxaan qabnaa dhibaato badan oo u badan sida biyaha oon ba-an baa jiro jilaal xun baa la galay marka meel aan biyodhaamin ku gaarnana malaha dadkana qarash ma haystaanoo waa dad qaxooti aho meel degan oo tuulo koron uusla la yidhaahdo degan ee biyo male oo la cabo meesha nooga dhow biyaha ayaa nooga sokayso haadweyne oo noo jirto toban kiilomitir markaad baxdid salaada alasayda markaad baxdid toddoba saac duhurka markii laga baxa kadib baad imaan markaad dhaan aad meeshaas ayaan ku noolnahay islaamkana maqlaayo hay-adaha deeqbixiyaalka hadday dowladda ahaan lahayd waxaan rabnaa in lanoo sameeyo biyo biyo dhaamin horta nafta waxaa la yidhi marka ugu horo waa nolosha biyo weeye nolosha markaad biyo heshid kadib ayaad heli wax walbaba waad heli xagga raashiinka markaan idhaahdo waxa cunto ahoon haysana male waa dad qaxooti oo meesha iska degan baan nahay ilaah baanu u baahannahay kadibna waxaan rabnaa wax gacanta na qabto oo na caawiyo oo naga caawiyo dhan kasta hadday biy ahaan laheyd hadday baad ahaan laheyd bishii ramalaan oo barakaysneed ayaa fooda nagu soo hayso ma haysana waxaan ku soogno dad islaam oo meesha degan baanu nahay tabar baana hayso waxaan ku soognana ma hayno cid allaale ciddiina maqlayso islaam ah ama noo gurman karta waxaan rabnaa inay gacan naga siiyaan waxaan ku sooma lahayn biyahan caba lahayn cuntadii aan ku sooma lahayn inay naga siiyaan oo iyagana ilaahay ajar ka siiyo cid kastoo dhaqdhaqaaqaysana ay noo gurmato middaas ayaan ka codsanaynaa musle u dhibaataysan haysata xaas ilmo reer degan ah dhammaan dadka shacabka oo meeshaan degan waa ku dhibaataysan yihiin dadkaas oo aad u ooman caafimaadkooda uu yaryahay goob caafimaad u dhisnayn keliya waxaa noo imaatay hay-adda wasdhaa kaniinina siisa laba isbuuc isbuuc markay joogto nafaqadarre aad u badan baa ka jirta dayac baa ka jira waxbarasho la-aan baa ka jirta oom baa ka jira waxaa ka jira dhaqaalo nolol ma leh nolol aad u adag baa ka jirta waxaan doonaynaa dowladda jubbaland dowladda kale oo dhexe dhammaan dowladaha hay-adaha dhammaantood inayna soo caawiyaan